بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaan weli ku jiraa tafsiirka qur'aanka kariimka suuratu saba nimankii mushrikiinta ahaa oo xarigga loo dabcinaya sida loola doodaya marka islaamku sidaa weeyaan wajaadilhum bilatii hiya axsanu suu ahlu kitaabki ugu yidhi yaa kuwii mushrikiinta ah ee asnaamta caabudayey iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo intii raacsanayd yaa la isbarbar dhigay uu qur'aanka u leeyahay waxaa tidhaahdaa wa innaa annaga waa nebi maxamed iyo intii raacday ow iyaaku mushrikiintu oo abijahal iyo abilahab iyo ubayi ibnu khalaf iyo ay hogaaminayeen iyo weliid ibnu muqiira midkeen unbaa la calaa hudan hanuun ku sugan ow ama same ahee fii dalaalin baadi ku sugan mubiinin oo cad qul waxaad ku tidhaahdaa weliba laa tus'aluuna la idinma weydiinayo idinka camaa ajramnaa annaga dembigannaga la idinma weydiinayo walaa nus'alu annagana nalama weydiinayo camaa yacmaluuna waxaad idinku camal falaysaa nalama weydiinayo bal weli qur'aanka suu ahadli fiiri isagii waxay isu tiiriyeen oo isku tilmaameen inuu yahay dembi waxooda ijraam qul waxaa tahay laa tus'aluuna annagana lama weydiinayo idinka liidinma weydiina laa tus'aluuna liidinma weydiinayo camaa ajramnaa ijraamana dembiganaga annaga aan gallay idinka la idinma weydiinayo walaa nus'alu nalama weydiinayo annagana camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan waxay ahayd in la yidhaahdo si loo simo sidii markii horeba walaa nus'alu camaa tujrimuuna idinkuna waxaad ijraamaysaan nalama weydiina laakiin qur'aanka wuxuu yidhi idinka camalkiinna idinka waa la ogyahay camaa tacmaluun xujada markaas taasoo kale weeye qur'aanka sidaasuu muxuu ahaayey ayuu u hadlaa waa kaan suurad waxaa inoo iman doonta qul in kaana lilraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin hadduu ilaahay ubad lahaan lahaa kuwa caabudo ayaan ugu horrayn lahaa marka nimanka xadhigga ayaa loo dabcinayaa sidaasuu qur'aanku uu u hadlayaa oo nimankaa gaalada ah yuu ula hadlayaa walaa nus'alu camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaanna waxaa weye alleeleh waa loo garsooray si aad iyo aad ah yuu waxaa weye ugu weliba kan dambe yaa aad u ah muxuu ahay ku u xeel dheer maxaa yaele ijraamkiina iyagay naftooda u nisbeeyeen wal camali iyagana camalkooda waxaa weye ijraam iyo dembi iyo waxba loogagama sheegin qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yajmacu waxaa kulmin doona beynanaa annaga dhexdayada iyo wa beynakum idinka dhexdiinna waxaa kulmin doona qul yajmacu beynanaa rabbunaa rabbigaya ayaa ina kulmin doona humma markaas ka bacdi buu yaftaxu uu xugmin doonana ayuu xugmin doonaa beynanaa dhexdeenna bilxaqi xaq buu ku xugmin doonaa qul waxaa tidhaha yajmacu wuu kulmin doonaa beynanaa dhexdannaga rabbunaa rabbiga yaa kulmin doona humma markaa ka bacdi buu yaftaxu wuu xugminayaa xugmi oo caadil ah oo munsif garsoora yuu xugminayaa beynanaa dhexdeenna bilxaqi wa huwa isaga alle alfattaaxu kii xugun wanaagsan oo xugun badan weeye oo xugum caadila alfattaaxu alxaakimu alcaadilu aladii laa yadlimu axadan waa allaha waxaa weeye xaakimka ah wax xugmiya oo qaadiga ah oo caadilka oo axadna aan dulminaynin oo og weliba oon looga sheekayninoo dadka khalqiga xaalkiisana wuu og yahay ilaan bini aadamka xaakimkiisa siduu nabigeennaba sheegay inuu mid mid ka faseexo badan yaha dhici karto oo marka aan u xugmiyuu yidhi laakiin ilaahay axwaashii oo dhan buu la socdaa subxaanahu markaasuu kii muxiqa ahaana jannada ayuu gelinayaa kii baadilka ku socdayna naarta ayuu gelinayaa wahuwa alfattaaxu alcaliim qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow aruunii bal itusa aruunii itusa aladiina kuwii alxaqtum aad aad aad haleeshiiseen bihi billaahi ilaahay shurakaa'a iyagoo la wadaagsanaya ilaahnimada bal kuwaa indhaha ii saara waa canaan aad u kululo waxaa layidhi ilaahay kuwa aad ka dabageyseen ood shurakaa'a inay la wadaagsadaan ilaahnimada ooy muteen in la caabudo bal kuwaa indhaha ii saara laysa ka midlihi shay waxaa weeye si fiican baa loo sii canaananayaa marka ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa tidhaa aruunii itusa aladiina kuwii alxaqtum bihi billaahi aad ilaahay haleysiiseen oo shurakaa'a kallaa wax ilaahay la haleysiin karo iyo wax shuraka'a iyo wax meesha yaalla midna wejire ha ka joogsadan waxaasoo dhane bal iskaba dhaafe huwa alle allaah alla weeye isagaa macbuudoo la jeclaadaayo xaq lagu caabudaa alcasiizu allihii haaliba weeye alxakiimu oo xigmad u saaxiiba wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wanadiiraa wamaa arsalnaaka kuma aanan dirin nebi maxamedow ilaa kaafatan dhammaanteed linnaasi dadka oo dhan marka aayaddani markay ku soo degtay waa meesha lagu cadaadin jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisa iyo risaaladiisa isagoo maka joogowna waxaa loo sheego uu qur'aanka laga aqrinayaa inuu koonka oo dhan loo soo diray jinni iyo insi iyo wax walba iyo malaa'igta xataa in lagu tashriifay in loogu soo diray wamaa arsalnaaka kuma aanan soo dirin ilaa kaafatan dadka oo dhan baan kuu soo diray kaafatan dhammaan linnaasi dadka oo dhan bashiiran adigoo u digayo adigoo u bashaaraynayo nadiiran oo u digayo ayaanu kuu soo diray waxa uu qur-aanka aanu saa u leenahay nimanka gaalada khaasatan markan dambe oo muxuu ahay dadka isticmaalka iyo nimanka mustashriqiinta la yidhaahdo yaa waxay yidhahdeen nebi maxamed markii hore siduu qoomkiisa uun ula xarxarbinayo oo lahaa idinkan rasuul idiin ahaa uu lahaa markuu iyagii ka adkaado jaziira alcarabiya ay gacantiisa ku soo dhacday ayuu ayuu muxuu ahayey yuu luga fidsaday oo markaasu koonkoo dhan baa la ii soo diray yidhi been inay tahay qur'aankaasaa sheegaya oo tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiiran waa inagii soo marnay caalamkao dhan inuu u digo tanna waato wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan dhammaan linnaasi dadkoo dhan bashiiran adigoo u bishaaraynayo wanadiiran adigoo u digayo walaakina se lagu noqoye akhara annaasi dadku say u badan yihiin laa yaclamuuna ma oga walaakina akhara annaasi laa yaclamuuna gaaladaa ma ogo jahligooda ayaa ku xambaaraya baadinimadan wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa waa goorma haada alwacdu yaboohanoo kana waa goorma ood cadaabka ama saacadda noogu yaboohayso waa goorma maxamedow in kuntum saadiqiina adigiyo inta ku raacday haddaad run sheegaysaan waa goorma jees jees bay u leeyihiin cadaabka aad nagu cabsiinayso goormuu imaanayaa haddaad adigiyo inta ku raacday aad run sheegaysaan qul waxaad ku tidhaahdaa lakum waxaa idiin sugnaaday mwaxaa weye qul lakum qul waxaad ku tidhaahdaa lakum waxaa idiin sugnaaday miicaadu yowmin maalin waxaa weeye ballanteed mawcid maa ballan ayaa laidiin qabtay oo laa tasta'khiruuna canhu aydan ilmilicsigeed aydan ka dambaynaynin saacatan saacad idan ka dambaynaynin walaa tastaqdimuuna idan ka hormaraynin wakhtigaasuu idiin yimid oo waxba ha degdegsanina zaman wakhti mucayana oo cadaabku u iman doono oo aan gadaal qofna laidinka dhigaynin aan loogana soo hormaraynin qof baa rabee soo hormariya ilaahay baa ku shuqula subxaanahu wa tacaalaa markii saa la yidhi waa ka sii dareenoo waqaale waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lan nu'mina kuuma rumaynayno nebi maxamedow lan nu'mina weligaya weligayana ma rumaynayno bi haada alqur'aani qur'aankanoo kana ma rumaynayno haddaa jees jees bay qur'aan u leeyihiine inuu qur'aan yahay ma rumaysno lan nusadiqa bilqur'aani annagu qur'aankan ma rumaynayno walaa biladii kii bayna yadayhi isaga ka horreeya kutubtii hore oo towraad iyo injiil iyo zabuur iyo waxaas aad sheegayso annagu ma dhegaysanayno mana rumaynayno soo jees jees sidaa uma ayna dhihin cadaab jees jeeskiisi baa loogu yaa loogu jawaabay ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaalaa walow taraa haddaad arki lahayd nebi maxamedow addaalimuuna kuwa xadgudbee gaalnimada iyo macaasida ku xadgudbay mawquufuuna iyagoo la joojiyey cinda rabbihim rabbigooda agtiisa la istaajiyey oo bacsigii iyo loo soo bixiyey oo marka la xisaabayo oo yarjicu uu celinayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale alqowla uu ku celinayo oo qaarba qaarka uu yaluumu bacduhum bacdan uu qaarba qaarka kale canaananayo uu la dagaalamayo low jawaabteeda qur'aanka waa la xadfaaye waxaa weeye laa ra'ayta amran fadiican muhawalan amar aad iyo aad u weyn nimanka waxaa haysta ayaad harkaa ku arki lahayd cinda rabbihim yarjicu bacduhum ilaa bacdin qowla qowlka ay isku celcelinayaan yaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii istudcifuu la tinjileecsaday oo la iska wadwatay adduunka markii la joogay liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu iswaaweyneeyey lowlaa antum idinka haddiidan ahayn la kunnaa annagu waxaan ahaan lahayn mu'miniina kuwa mu'miniina idinka ayaa noo sababooy idinkan ru'asadee madaxda ah annaga oo kuwii idindaba socday ah idinkaana baadiyeeyey haddiidan idinka ahayn mu'miniina muhtadiina mu'miniina hanuuntaan ahaan lahayn kuwii kalena had iyo goor way ka raganimo badan yihiin sida xaqiiqada ah adduunyada markii la joogana way ka raganimo badan yihiin aakharana maxaa yeele way ka danaysteen sacabkay u garaaceen waxay rabeen bay ka samaysteen markii adduunyada la joogay aakharadana way ka beri noqonayaan qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen istakbaruu iswaaweynayey liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istudcifuu latinjilaacsaday annaxnu ma annagaa sadadnaakum idinka jeedinay cani ilhudaa hanuunkii caddaa ma annagaa idinka horjoogsanay bacda id jaa'akum markuu idiin yimid ma annagaa idinka horjoogsanay inaad rumaysaan annagu idinkama aanan horjoogsanin bal iskaba dhaafe kuntum idinkaa waxaad ahaydeen mujrimiina kuwa dembiilayaalahoo sidaasaad u gaalowdeenoo annagoo kalaad tihiinoo wax aad nagu dhaantaan ma jirto oo niman mujrimiina raasikhiina filijraam waxaa weye dembiga waxaa weye lug weyn ku leh ayaad ahaydeen haddana iyagiibaa qaatay waa la iswada dagaaliye wa qaala waxay dhaheen aladiina kuwii istudcifuu la tinjileecsaday liladiina istakbaruu kuwii isdhiwaaweynay waxay ku yidhaahdeen bal iskaba dhaafe makruleyli waannahaari bal iskaba dhaafe makrukum idinka shirqoolkiinnii iyo iyo mu'aamaradiinni bal iskaba dhaafe makrukum binaa wixii aad shirqool noo dhigayseen makruleyli waannahaari waxaa weeye shirqool iyo mu'aamaro habeen iyo dharaarta say isu daba socdaan isu daba socdo si aad diinta nooga celisaan id goortii ta'muruunanaa aadna farayseen an nakfura billaahi ilaahay inaannu ku kufrinno id ta'muruunanaa an nakfura billaahi oo wanajcala aan u yeelo lahu lilaahi ilaahay andaadan kuwa kufacah oy alle isla egyihiin inaan u yeelo alla wuxuu yidhi marka faallaa la saarayo wa asaruu way qarsadeen annadaamata qoomamadii iyo shallaytadii lammaa ra'ow alcadaaba markay labadiiba cadaabka arkeen wajacalnaa waxaanu yeelay al aghlaala xarkihii yaan fii acnaaqihim gacmahoodii iyo cunahoodaan isku xidhnay fii acnaaqi aladiina kuwii qoortooda kafaruu gaaloobay yaa silsilado qoorta iyo la isku xidhay gacmaha ayaa lagu xidhxidhay markaasaa hal yujsawna miyaa lagu abaalmarinayaa ilaa maa shay ma ogi kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay camal falaan qaabka waxaa lagu ciqaabayaa uun gaalnimadoodii iyo dembigoodii ayaa lagu ciqaabayaa markii aan intaa ka baxnay iyo ahlu saba iyo wixii ku dhacay iyo kuwan mushrikiinta iyo wixii ilaahay uu siiyey markay nebi maxamed ka hor yimaadeen wixii ku dhacay yaan haddana waxaan u gelaynaa ummadihii hore oo la halaagay oo kale alla wuxuu idhi subxaanahu wa tacaalaa wamaa arsalnaa ma aanan dirin fii qaryatin magaalo madax min nadiirin mid u digayo uma aanan dilin ilaa haddaan dirnaba qaala wuxuu yidhi mutrafuuha kuwa loo raaxeeyey ee loo barwaaqeeyey loo faajafaajeeyey waxay yidhaahdaan innaa annagu bimaa shaygii ursiltum la idinku soo diray rusushiyay bihi shaygaa waxaan aad noo sheegaysaan oo tawxiidka oo cibaadada waxaas kaafiruuna waanu diidnoo waannu ku kufrinay saasuu ilaahay yidhi qaryo kasto magaalo kasta oo rasuul loo soo diray intaan rasuul soo aragnay sidaasay yidhaahdeen wamaa arsalnaa fii qaryatin qaryadu waa caasimad baani luqada qur'aanka ee tuulo looma jeedo sida hadda loo yaqaano min nadiirin mid digayo rasuul haddaan u soo diro oo cadaabka uga digayo ilaa qaala waxay dhihi waxay odhanayeen mutrafuuhaa magaalo madaxyaasha kuwooda loo raaxeeyey ee nicmaystay adduunyada innaa annagu bimaa shaygii ursiltum rusushii ay idinku soo diray bihi shaygaa kaafiruuna waan diidnay waannu ku kufrinay oo risaaladiinnana ma rumaynayno waxaad la timaadeenna waxaa weeye waxaad la timaadeenna ma rumaynayno saasay yidhaahdeen wa qaaluu iyagoo weliba aaya aayaduna nabiga ayaa la sabirsiinayaa nimankii waaweynaa ee quraysh ah markay beeniyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen iyagoo faanayo naxnu annaga akharu badan amwaalan xagga xoolaha iyo wa owlaadan xagga owlaadda wa qaaluu waxay yidhi naxnu annaga akharu badan amwaalan xagga xoolaha iyo wa owlaadan xagga carruurta iyo ubadka mushrikuun maka sidaasay yidhaah annagaa idinka xoolo badan annagaa idinka carruur badan kuwan mu'miniinta ee ku raacay ee fuqarada ee waxba aan haysanin wamaa naxnu annaguna ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaabi waxaa weeye aayaddan oo kale qur'aanka way ka buuxdaa nimankaa gaalada caqli darridooda waxyaabaha ilaahay uu adduunyada ku siiyey yaa waxay iska dhigi niman caqli badanoo falsafo badanoo caqli kugula doodee waxay leeyihiin war idinku adiga nebi maxamedow iyo kuwa ku raacsan waxba ma haysataan fuqaraad tihiin wax alla waxaad adduunyada ku haysataan ma leh annaguna xoolihii iyo maalkii iyaan meelan kala dhigno ayaannu la'nahay marka sidaa daraaddeed waxaa weeyaan xoolihii baa meelan kala saarna aan la'nahay marka sidee bay ku dhici kartaa waxaad odhanaysaan annagaa ilaahay yaa u xigna annagaa muwaxidiina annagaa mu'miniina ilaahay owliyadiisuuba nahay annaguna jecel yahay inuu kuwii u jeclaa ee ilaahay u dhowaa inuu qadiyo sideebay ku dhici kartaa inuu ilaahay qadiyo sideebay ku dhici kartaa dadkii aad lahaydeen gaalaad tihiin oo cadow weeye oo xaggay ka baxeenna inuu ilaahay cadaabo sideebay ku dhici kartaa marka tiibay deliishanayaanu naxnu akharu amwaalan wa owlaadan wamaa naxnu bimucadabiina nalama cadaabayo maxaa yeelay ilaahay baa raalli ka ah wuxuu xoolahan iyo madaxnimadan iyo derajooyinkan iyo wuxuu noo siiyey tiibay u deliishadeen diinta iyo aakharo adduunyadana waan ogdhahay nabiga meeshuu dhigay calayhi salaatu wasalaam uu yihi low kaanat iddunyaa tasinu cinda allaahi janaaxa bacuuda hadday adduunyadana u dhiganto janaaxo kaneecada waxaa baadkeeda maa saqaa kaafiran shurbata maa gaal ma una waraabiyan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hadday u deliishadeen inuu ilaahay raalli ka yahay beentood weeye wamaa naxnu bimucadabiin qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamadow inna rabbii rabbigaybaa yabsudu risqa risaaqada fidiya liman yashaa'u qofkuu doono wayaqdiru calaa man yashaa'u qofkii uu doonana wuu ka cidhiiriyaa waxaa weeye kan loo fidiyeyna inuu ilaahay raalli ka yahay kuma tusayo kan lagu cidhiyey inuu ilaahay u cadhaysan yahay kuma tusayo midda kaleeto kan loo loo fidiyey inuu gaal un yahay shardi ma aha ee mu'minkiibaa loo fidin karaayo gaalkiibaa waxaa lagu cidhiiriyayaa mu'minkiibaa lagu cidhiiriyo gaalkiibaa loo fidinayaa intaba way jirtaa kulla numiddu haaulaa'i wa haaulaa'i min cataa'i rabbika wamaa kaana cataa'u rabbika maxduuran waa anagii soo maray ku mu'mina iyo ku gaala iyo mid walba adduunyadan waxbaa laga siin ilaahay siintiisana waxaa weeye mid la reebo xaaraama ma aha sidaa ku dhabaa la yidhi walaakina se lagu noqdaya akhara annaasi dadka say u badan yihiin oo mushrikiintan ay ka mid yihiin laa yaclamuuna xaqiiqadaa ma oga oo waxay moodayaan maalka badan iyo carruurta badan inay sharaf iyo karaamo tahay mana oga in iyaga istidraaj wax la yidhaahdo in la samansabayo oo ha balooloodeen in la leeyahay uu ilaahay u yidhi sanastadrijuhum min xaytu laa yaclamuun waannu sabaansabaynaa si ay dabinka ugu dhacaan alla wuu sii wado wuxuu yidhi wamaa amwaalukum xoolihiinnu ma ahaanin walaa awlaadukum ubadkiinnana ma ahaanin bilatii tii tuqaribukum idiin soo dhowaynayso cindanaa annaga agteennada zulfaa soo dhowayn idiinma soo dhowaynayso xoolaha laidin siiye iyo iyo carruurta faraha badan ubadkan oo ilaahay uu idiin badiyey ilaahay idiinma sii dhowaynayso waxaa ilaahay idiin dhowaynaya iimaan iyo camal saalixa yaa ilaahay idiin dhowaynayee maal badan iyo carruur badan ilaahay dadka uma dhowayso ilaa man baa ilaahay ay u dhowaynaysaa hadduu ilaahay uu ku xidho subxaanahu wa tacaala ilaa man ma ogiya aamana rumeeyey oo wa camila saalixan camal wanaagsan camal falay kaasi waxaa waladun saalixun yadcuu iyo sadaqatun jaariya ayay labadaba u noqonoo hadduu sadaqa la baxo oo wax waqfo oo masaajid dhiso oo ceel qodo oo isbitaal dhiso oo waxaa wuu ku intifaaci wiil iyo gabar ama saalix oo ka soo xajido oo ka soonto oo ka sadaqayso u ducayso oo sujuudda ugu ducayso kaana wax wuu u tari ilaa man aamana wa camila saalixan fa ulaa'ika kuwaa oo waxaa ilaahay rumeeyey camalka wanaagsana camalka iimaanka ilaahay iyo camalka saalixa qur'aanku ma kala reebayo mu'min baan ahay camalna ma samaynayo saalixa taasi suurtagal ma aha wayaan lagu lugu-in fa ulaa'ika kuwaas oo ilaahay rumeeyey camalka saalixana sameeyey lahum waxaa u sugnaaday jazaa'u dicfi laban laabka abaalkiisii bimaa camiluu wixii ay camal faleen oo xasanaadka ayaa ilaahay bicashri amhaalihaa toban ilaa sabcu mi'ati dicfin ilaa toddoba boqol ayuu ilaahay u lallaabayaa oo wahum kuwaas filgurufaati qolalka oo jannada iyay aaminuuna aamin ku yihiin fii manaasili jannati alcaaliya yay cadaab iyo wax kasto iyo cudur iyo inay duqoobaan iyo wax kasto waxaa weeye aamin bay ka yihiin kuwaasi waa sidaa kuwii kalena waaladiina kuwii yascawna soconayo fii aayaatinaa fii ibtaali aayaatinaa aayaadkanaga inay ka hortagaan oo ay buriyaan mucaajiziina iyaga oo inaanan qaban karin noo nisbaynayo inayna cajzi kelinayaan u malaynayo mucaanidiina lana oo malaynaya inay naga tegi karanaay naga baxsan karaan ulaa'ika kuwaa filcadaabi cadaabka dhexdiisa yay muxdaruuna ayaa la soo xaadirinayaa ulaa'ika filcadaabi cadaabka dhexdiisa muxdaruuna ayaa la soo xaadirinaya goobjoog ku ahaanayaan weligoodba muqiimuuna way ku nagaanayaan filcadaabi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow inna rabbii rabbigay yaa yabsudu risqa risqiga fidiya liman yashaa'u qofkuu doono ama mu'min ha ahaado ama gaal ha ahaado wuu u fidinayaa oo min cibaadihi addoomihiisa ka mida wayaqdiru lahu ilaahay wuu ku cidhiirinayaa nebi maxamedow waxaad u sheegtaa risqiga ilaahay qofkuu doono oo khalqigiisa wuu u waasicin qofkii uu doonona wuu ku cidhiiriye ee ha ku kadsoomina xoolahan laidin siiyey iyo risqigan ilaahay uu idin siiyey ha ku celcelinina waxaa weeyaan waxaa weye ha ku kadsoomina intaa markii la sheegay baa dadka mu'miniinta ah inay wax bixiyaan oo infaaq baa la yidhaahdaa yaa tarkiib waxaa la jeclaysiinayaa inay wax la baxaanoo sidii aan u nidhi zulfaha ilaa man aamana inay xoolaha ilaahay hortiisa ay geystaan si ay aakharo ugu baxsadaan alle wuxuu idhi wamaa anfaqtum wixii aada la baxdaan oo min shay-in shay-un walow ha yaraado waa nakiro oo munawana ah oo min shay-un wax uun ah wuxuu dooni yaraan weynaan qaliilan aw kahiiran waxaa fa huwa ilaahay baa yukhlifuhu idiin khaliif yeelayo oo wixii meesha uu ka baxay waa wacdi ilaahay oon indhaha saarayo maanta haddaad wax yar bixiso isagoo laban laab boqol goor laban laabay yuu ilaahay iyo toddoba boqolo goor wa kaas marka dadka bini aadamka ah taasi waxaa weye waa wax la arkay wamaa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min shay-in waxuun ah fa huwa anlaa yukhlifuhu idin ciwad bedel buu ilaahay idinka siinayaa imaa caajilan adduunyadii baa markiiba faraqa la idiin buuxin ow aajilan ama qiyaamaad u baxsanaysaan wa huwa allana khayru raasiqiina inta wax irsaaqdee wax siiso ayuu ugu khayr badan yahay marka waxaa weeye iimaanka iyo camalka saalixa yaa ilaahay qofka addoonkiisa u dhoweynaya isagaa xasanaadka loo laalaabi naciimu alaakhira na isagaa muxuu ahaaye laa yunaafii sicata risqi fi ddunyaa waxaad arkaysaa kuwo wanaagsan oo ilaahay risqiga adduunyada u fidiyey maca maa lahum fi alaakhirati min aljazaa'i alawfaa waalmathuubati alxusnaa kuwo ilaahay uu dhergiye saxaabtii baa ka mid ahayd cabdiraxmaan ibnu coof iyo zubayr ibnu cawaam iyo cuhmaan ibni cafaan iyo kuwa milyaneer ahoo waxuu ah haddana ilaahay agtiisa alcasharatu almubashiriina min aljanna ayay ka mid yihiin marka xoolaha ilaahay baa iskale cidduu rabana wuu siinayaa wa yowma yaxshuruhum haddana qiyaamadii iyo howlkii iyo wixbaa nalooga sheegayaa inta suuradda ka dhiman oo ilaahay uu noo subxaana wa tacaala noo sheegayaa waxaa layidhi wadkur ka sheekee nebi maxamedow yowma maalin ka sheekee yaxshuruhum ilaahay uu soo kulminayo jamiican khalaa'iqdii oo dhan wixii hormaray iyo wixii gadaal maray xisaab iyo abaalmarin ayaa loo soo kulminayaa humma yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa lilmalaa'ikati malaa'igtiibuu wuxuu ku odhanayaa ahaa-ulaa'i kuwa iyaakuma idinkay kaanuu ahaayeen yacbuduuna kuwii idin caabudo waa haa weeye waa canaan meeshii ugu dembaysayoo kuwii malaa'igta caabudayay wakaa kuwii la caabudayaa had iyo goor xaraj ama cidhiidhi ayaa la gelinayaa waa kii nebiyullaahi ciisena sidaa ay u galeen nimankii nasaarada ah a anta qulta linnaasi ittakhiduuni wa ummiya ilaahayni ma adigaa aniyo hooyaday laba ilaaha nalaga yeesha yidhi waa kii wuxuu saad ogeed u argagaxay oo ugu jawaabay malaa'igtii ilaahayna saasay u gelayaan malaa'igtii baa lala hadlay gaaladaana lagu dhega hadlayaa oo waxaa weeye iyaaka acnii wasmacii yaa jaara waxaa weesha gowrac dibigu ha quus qaato baan inaguna nidhaahnaa sida ay carabta leeyihiin iyaaki acni adaan kuu socdaa wasmacii maqal yaa jaaratu darisow marka wuxuu yidhi a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaahidii la yidhahoo kale weeye bal waxaa weeye say uga xumaadeen iyo jawaabta ay bixiyeen malaa'igtii markii layidhi kuwani ma idinkay idin caabudayeen qaaluu waxay yidhaaheen subxaanak waad nasahan tahay waad hufan tahay anta adigu weliyunaa kii muxuahayna kaalmeeyo oo aanu ku tiirsanoo weliga yaa tahay oo noo gargaaro min duunihim kuwaas sokadooda kuwaas na caabuday wax naga galay ma jiro saasay yidhaahdeen anta weliyunaa min duunihim ilaahow waad sarraysaa waadna dahiran tahay rabbigayow inuu ilaah kale kula jiro waad ka dahiran tahay adigaa macbuudka nagii oo na tawallinayay ah adigaan cibaadada kuu khallisaynaa kuwaana waa ka beri noqonaynaa bal iskaba dhaafee kaanuu waxay ahaayeen yacbuduuna aljinna shayaadiintay caabudayeen shayaadiintii baadiyaysay iyo ibliiskii dhaartay kuwaasay caabudayeene annagana ma ayna caabudaynin kuwaasaa u qurxiyey cibaadada ilaahay khayrkii inay caabudaan akharuhum badidood gaalada bihim kuwaa shayaadiinta ah yay mu'minuuna rumaysan yihiinoo ay iyaga oo odhanayay annahum banaatullaahi waa malaa'igtii waxaa weye waa hablihii ilaahay tacaala allaahu camaa yaquuluuna culuwan kabiiran ilaahay wuu ka sarreeyaa markii sidaa ay ugu jawaabeen alla wuxuu yidhi falyowma maanta laa yamliku ma mulkinayo bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale nafcan wax uu u tara ma jiro walaa darran wuxuu ka goynayana ma leh oo dhibos geysan karo kuwii caabudayey iyo kuwii la caabudayey qaarkood qaarka kale uma shafeeci karaan ma badbaadin karaan cadaab iyo halaag kama celin karaan markaase dadka hortiisii yaa inayna waxba ahayn ayay ku qiranayaan wa naquulu markaasaan waxaan odhanaynaa liladiina kuwii dalamuu dulmi falay oo gaaloobo ilaahay khayrkii caabuday duuquu dhadhamiya cadaabannaari naarta cadaabkeeda dhadhamiya allatii naartii kuntum aad ahaydeen bihaa naartan tukadibuuna inaad beedisaan oo mataa haada alwacdu aad ku hayseen kaalayoo hadda dhadhamiya faduuquu dhadhamiyaale cadaaba annaari alatii kuntum bihaa tukadibuun wa idaa tutlaa haddii la aqriyo kuwaa gaalada ah calayhim korkooda aayaad wa idaa tutlaa calayhim aayaatunaa aayaadkanaga haddii lagu aqriyo bayinaatin iyada oo cadcad oo waadixaad ahoo macaanideeda iyo waxay u jeedda la garanayo qaaluu waxay odhanayaan maa haada maxamedkani ma aha ilaa rajulu nin weeye yuriidu doonaya an yasudakum an yasudakum inuu idinka jeediyo camaa shaygii kaana uu ahaa yacbudu aabaa'ukum aabbayaalkiina ay caabudayeen inuu idinka jeediyo ayuu doonayaa wallaahu subxaana wa tacaala aclam cashirkii halkaa joogo